mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay iska caabin ku sameeyeen weeraro saacadihii hore ee saaka ay kusoo qaadeen maleeshiyada al-shabaab saldhigga ciidamada dowladda ee magaalooyinka bariire iyo owdheedle oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose weeraradan ayaa la sheegay in ay ku jireen qaraxyo iyo sidoo kaleeto weeraro ay geysteen maleeshiyada al-shabaab haddaba sida ay wax u dhaceen haaruun macruuf ayaa gobolka shabeellaha hoose qadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha gobolkaasi cabdulqaadir maxamed nuur sidi saaka aroornimadii afarta maxaan ku ihahdaa aroornimo ama tobanka saac oo maxaan ku ihahda subaxnimo ama maxaan ku sida loo yaqaano salaad subax intaan la gaarin ayaa nimankii nabaddiidka al-shabaab waxay weerar kusoo qaadeen hal mar maxaan ku idhahdaa degmada awdhegle iyo deegaanka beriile oo hoos yimaada degmada awdhegle iyo waxay huubiyaal kale kusoo weerareen iyagana sabiid iyo caanoole tuulooyinkaas salaliga markay ciidamada xoogga dalka soomaaliya geesiyaasha waa iska difaaceen see wax uga dhaceen awdheegle iyo beriire
horta maxaan ku idhaha meel dagaal ka dhacay khasaare waa jiraa laakiin awdheegle maxaan ku idhaha waxay isku dayeen maxaan ku idhahda inay difaac soo gaaraan mayna soo gaarin ciidanka xoogga dalka soo waa iska caabiyeen bartoodii maxaan ku idhahda ma soo dhaafin laakiin beriire maxaan ku idhahda dagaal baa ka dhacay oo waxay isku dayeen maxaan ku idhahdaa inay maxaan ku idhahda gebi ahaanba macnaha inay dhib geystaan laakiin hadee maxaan ku idhahda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayagana waa isdifaaceen haba ahaatee laakiin sabiid iyo caanoole ayagana maxaan ku idhahda waa la iska difaacay laakiin hoobiyaal dhowr saal bay kusoo gimeen adugu arrimahaasa jira weeraradan ma waxay ahaayeen ciidan lugtaa oo infentarya mise qaraxyana way la socdeen qaraxyaa la socday qaraxyaa la socday sida awdheegle oo kale waxay isku dayeen in qarax maxaan ku ina kusoo bilaabaan kadibna hadee maxaan ku idhahdaa dhib dhib waa jiraa adugu khasaaro meel dagaal ka dhacay horta dhib waa jiraa laakiin dee qaraxyana waa jira
khasaaro intuu leegyahay marka
khasaare horta xaggooda uu badan yahay awdheegle afartan ilaa konton maxaan ku idhahdaa ilaa hadda maxaan ku idhaha miidaskooda waa daasan yihiin hadee maxaan ku idhaha nimanka argixisada ah raadiyaal maxaan ku idhaha isgaarsiina iyo niman amiira meesha maxaan ku idhaha kaga dhintay oo maxaan ku idhahda waxaa lagu gartaa maxaan ku idhaha isgaarsiinta iyo raadiyaasha maxaan ku idhahdaa berire maxaan ku idhahdaa runtii halkaas dagaal ayaa ka dhacay oo maxaan ku idhahda waa la isfara saaray salaligeeda kulleytaba maxaan ku idhahdaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhaawac waa jira dhimashona waa jiraan kulleytaba insha allahu tacala gadaal baan kasoo sheegi doonaa wax calaamadaha miyaa jiray maalmahan oo muujinaya weerar inay soo qaadayaan haa calaamado badan oon anagu ka dignay waa jireen usbuucyadanba inay maxaan ku idhaha haweysteen macnaha degmada qoryooley inay haweysanayaan janaale inay haweysanayaan awdhegle inay haweysanayaan beriire sabiid caanoole afgooye intaasoo dhan maxaan ku idhahda in xogta sirdoonka maxaan ku idhahda na siinay sirdoonkeena ama shacabka aan ka helayni wuxuu ahaa inay intaasoo dhan maxaan ku idhahda oy maxaan ku idhahda damacsanaayeen waan sheegnay annagana waa ka dignay waxaad wax yar ka hadashaa marka maamul ahaan waxaa idiin qorshaysan weeraradan dhowr jeer baa deegaanadan lagu dagaalamay oo qoloba kolba dhinaca loo riixay marka qorshihiinu muxuu yahay annaga maam maamulka gobolka shabeelle hoose ahaan annaga waxaan maxaan ku rahdaa kula talinayna ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jawaanadan lagu hoos jiro iyo xerooyinkan inta carro laisku wareejiyo la dhex diga maaha nimankan waxay bilaabeen xarbil cisaabaad waxay sii waagii baraawe labada kun afariy tobankii saa u qabaniba waxay bilaabeen ciidan shabaab oo hadda xoog leh oo meel fadhi ma jiraan waxay bilaabeen kudhufo ka dhaqaaq waxa la yidhahda hiit an run ama xarbil cisaabaad saaleli marka waa in maxaan ku raha goobaha ay kasoo duulaan la tagaa oo ciidanka inta la taga laga soo noqdo hataa maaha waa in maxaan ku raha galabtii iyo subaxii iyo makrabkii iyo duurkii iyo casarkii mar walba ciidamada inay saasay isu gudbaana loo baahanya ilaa farsooli iyo turtolow ilaa iyo dhulkaan o dhanba ilaa iyo maxaan ku rahdaa kuyubarow iyo daama iyo ilaa sablaal iyo kutuwaarey iyo ilaa iyo dhulkaa maxaan ku rahdaa ilaa dacaraha iyo maxaan ku raha doomburaali iyo furugley iyo ilaa laga gaaro maxaan ku rahdaa dhulalka maxaan ku rahdaa fog fog marka saalaligeed marka annagu maamulka gobolka waxaa noo qorshaysan inay bisha ramadaanka markay soo dhaama bisha ramadaan inay ku talagalayaan waxay iska dhaadhiciyeen oo been ah inay janno inay gelayaan kii dhinta ama inay maxaan ku rahdaa saas ay aaminsan yihiin ictiqaadaad nafsiya ama inay aaminsan yihiin waxaasi waa been in laga hortago ciidamada xoogga dalsoon inay foojignaadaan in ciidamada kale walaalaheen amisom ayagana gacantana siinayo ayagana maxaan ku idhahdaa inay foojignaadaan aan lagu sugin macnaha xerooyinka dhexdooda marka ciidamada xoogga dalka somalia way isdifaaceen aadaed baan ugu mahad celinayna runtii oo hadda waxaa lagula sugan maxaan ku idhahdaa hadda berire taliyaha ciidanka lugta dowladda federaal generaal biixi salaliga marka iyo taliyaashii oo dhanba waxaan leenahay inta dhimata ilaah u naxariisto maamulka gobolka shabeelle hoose tacsi baan u diraynaa qoyskii iyo heladii ay ka gooriyeedeen ciidamadii maxaan ku idhahdaa nimanka sharwadayaasha nabaddiidka gacantooda ku baxay kuwa ku dhaawacmina runtii allaha dhabiibo waxaan leenahay guddoomiyaha degmada awdheglana dhaawac yaraa soo gaaray oo fudud asna ilahay ha dhabiibo insha allah
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidi oo u warramaya haaruun macruuf